subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in xaalad adag oo biyo yaraan ah ay ka jirto magaalooyinka qaarkood iyo dhulka baadiyaha ah ee soomaaliya ayna ku tala jiraan mustaqbalka dhow in dadka qaarkood loo sameeyo biyo dhaamin iyo ceelal qodis looga hortago dhibaatada ka dhalan karto biyo la-aanta wasiirka tamarta kheyraadka iyo sidoo kale biyaha soomaaliya saalim caliw ibrow oo u jooga magaaladan washington shirka sanadlaha ee afrika arrimaheeda tamarta looga hadlo dalalka afrika ee dhowr iyo kontonka ah ee power in africa ayaa waxa uu sheegay in sanadkan markii ugu horreysa soomaaliya kulankan ay ka qaybgelayso ayna filayaan deeqaha dalalkaasi afrika ay ka helayaan dowladda maraykanka in soomaaliya qeyb ay ka noqoto waxa uu igu waramay khadka telefoonka ee magaalada washington wasiirka bismillahi raxmaan raxiim daar waa maxadsantahay oo ku salaamay adi iyo dhegeystayaasha waxaan u imid shirkan oo mid afaraad power in africa yidhaahdo samad oo ka dhacay washington shirkan waxaa wuxuu ku saabsan yahay mashruuc oo dowladda maraykanka ugu tala gashay inay ku taalmayso wadamada africa si loo horumarina dhinaca tamarta soomaaliya soomaaliya weli kuma jirto dowladaha ka faaidaysan kuma jirto sanadkaana loo yeel lagu martiqaadi si rasmi ah martiqaad rasmi aan ku nimid meesha had kabacdaan rabna inaan anaga aan kaalintan qaadan ka mid noqono kuwa ka faaidaysanaya mashruucan dowladda maraykan ugu talagashay inay dhinaca tamarka kaalmayso wadamada africa waa gartay micnaha waxyaabaha sida gaarka ah wadamada shirkan shir sanadlaha ah ee power in africa loogu magacdaray ee wasiirada arrimaha biyaha iyo kheyraadka korontada iyo ay ka qayb galaan waxa sida gaarka ah looga hadlo ama lagu kaalmeeyo dalalka africa maxaa ka mid ah waxaa waye dhinaca tamarta si loo horumar lahaa wadamada africa dhinaca tamarta loogu horumar lahaa heer heer baadiyaha iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka hataa iyadoo laga faa'iidaysanayo qoraxda iyo iyo dabeesha iyo wixii lamid ah iyagoo lagu faaideynayo iyagoo lagu faaideynayo dhinacana hadda dhinaca beeraha lagu kaashinayo iyadoo la isticmaalayo waa gartay tamarta odaas tamarta tamarta nadiifta ayaa loo dan leeyahay oo micnaha saas waayo waxaa laga hortegayaa in maaragtay la isticmaalo jarista dhuxusha iyo bay-ada iyo si loo dhowro tamarta kaliinka ama nadiifta si loo isticmaalay solarka ayaa loola jeedaa saas waayo wadam ayaamaha adduunka waxaa kusoo batay bahashan shilaalka waata sunta ay sumeynayso hawada sumeynayso oo wadamada ka batay ayaa waxaa looga faa'idaynaya wadamadan oo africa in ayaga laga yareeyo oo lagu kaalmeeyo dhinaca xoog la saaro tamarta nadiifta ah sida qorax laga faa'idaysanayo dabeesh laga faa'idaysanayo iyo wixii lamid ah taas waxay saamaxaysaa waxay saamaxaysaa in la gaarsiin karo tamarta meel kasta oo oo waddan ka mid ah beled iyo baadi aan isku xirneen annagan waxaa faa-iida noogu jira dhinacaan tamartaas waxay keenaysaa in hataa ay yareyso baada loo qabo dhuxushaas geedahaas eesh mar haddii tamar la isticmaalayo qalab u qalmo inay naga waxa qabtaan baahada dhinacan isticmaalka guriga waa garta wixii lamid haddii ilahay waata mudana wasiir dhinaca kale waxaa jirta ka sokow xagga tamarta oo hadda wasaqowga hawada soomaaliya caqabadaha ugu badan inuuba ku heynina laga yaabaa ayada laakiin dhinaca kale marka laga soo tago jarista dhuxusha iyo bey-adii la baabi'inayo waxaa jirta in dhinacii biyaha wasaaradaada sidoo kaleeto waa biyihii dhibaato xoogan ay ka haysato soomaalida webiyada guraayo ceelasha baaba-ayo iyo sidoo kaleeto meelaha qaarkood abaaraha xun ee saameynta ku yeesha gobolada qaarkood bal xagga biyaha soomaaliya haddaad wax nooga iftiimiso xaalka siduu yahay dhinaca biyaha dhibaato waa iska jiraan dhinaca xagga rabaani ah iyo dhinac maamul xum xagga anaga ah ayay ayaa naga haysato wasaaradda qorshayaal ay samaysay u talagashay dhinacan oo biyaha qabtirka ah inta ka hor munaasabo kala duwana ka sheegay waxaan la heshiin shirkado oo baare biyaha hoos ku jiro wadanka taas waxay noo saamaxaysaa inaan ogaano biyaha inta mugdi aan ku leenahay wadanka gudihiisa dhulka hoostiisa saan aga faaidaysa qaararka biyaha wadanka aan ku leenahay iyadoo oo taasna mar aan markii la ogaado noo saamaxayo inaan mashaaric aan sameyno oo biyaha meesha u badan ceel laga fudo ceel laga ceel laga qodo oo looga faa'iidaysto qorshahan waxaan ka gabnay naga ogolaaday dowladaha la kaalmeeyo haddii ilaahay sababtan bilowgeeda ayaa wax ka qabanayna waxaad bilaabanayso waa heshiiy inay heshiis hore dhac aan la galnay shirkad arrintaas kusaabsan fulinteeda ayaan bilaabana haddii ilaahay dhinace dhinaca kale waxaa jira qorshe kale in baahida yarida wawi wawiyada ka timidna dawlad badan aan isku afgaranayn wadaal yihiin in oo wawida wax laga qabto la dayactiro wawi la dayactiro iyo in la sameeyo biyo hareenadii jiri jiray la dayactiro biyo hareen cusub la sameeyo in la bariyo warah noqoday la bariyo waxaan kaloo naagta xooga saarnay in oo togoga in biyo hareen loo sameeyo ama biyo qabad wax yidhaahda loo sameeyo marka wixii waa haynaa dawladihii diyaari nala yihiin waxay kaloo diyaar nala yihiin maarata inay ugu kaalmeeyaan in waxaas la fuliya taas waxa waaye baahada baahada fog qorsheeda waaye hadda abaartan jirto waxaan aan baaq u jeedinay wasaarad baaq u jeedaysay simaan laba wiig laga joogo adduunka qaaraa kasoo jawaabay inay wax nala qabtaan oo aan ku balansannahay bishaan bishanteeda xamar aan ku balansannahay waxay gacan u siinay si biyaha laba nooc ceel deg deg loo qodi lahaa iyo in oo dhaami la sameyn lahaa had bisay u kala diran yihiin u harmaran gobolada iyo degmooyinkasay u kala diran yihiin marka saas waa noo bilaabna insha allah ceel qodista ka sokow biyo dhaamintaas intee la rabaa in la gaayo la geeyo biyahaas oo xaaladda khatarta biyo la-aanta ay ka jirtaa taas waxaan kala tashanayna dowlad goboleedyada aan wasaaradaha dowlad goboleed aan la tashanaynaa ayaa nagu warahaaye waxaan gaarsiinayna baadiyaha la gaarsiinaa waxaa la gaarsiinaa meelihii ugu daran tuulooyinka ayaa la gaarsiinaa si qorshahaan la sameyna markaas magaalooyin waaweyn sida magaalada baydhabo oo kaleeto hadda biyo la-aan xoogan ayaa ka jirta oo saameyn ku yeelatay noloshii dadka xataa marka magaalooyinkaas laftooda maxaa idinkaga qorshaysa magaalooyinkaas baydhabo kelima magaalooyin kalaa jira waxaa isku yimid biyirad waxaa keentay qaxooti dad badan oo kusoo qaxay oo tuulin kasoo qaxay magaalada kusoo zaaray taas waxaan ugu jirta laba nooc ceelishii in la kordhiyo iyo dayactar lagu sameeyay kuwa jiray iyo in dhaambiyo dhaami loo sameeyo haddii ilahay inaan ku tarjinaa qorshahaas waa noo socda wasaaradaha dowlad goboleedyadaan kala socona gaar ahaan midaan koonfur galbeed waa aan usameyn haddii ilahay unisef iyo hay-ado lamida waxay samayn jireen qodista ceelasha riiga ah oo oo dadka ay ka dhaansadaan meelaha xeryaha qaxootiyaasha barakacayaasha aan iraahdo dadkan ay ka faa'iidaysan jireen marka hadda mashruucaasi weli ma jiraa mase waa jiraa waa jiraa unicef kelima hadda seef jirjina ayaa dowlad wasaarad la soo xiriirtay qorshahaasaan wadnaa in lagu sameeyo xamar meeshaan kilomtom saddex garsbaari meerida ereadaas ayaa meesha kaga habboon in ceel laga sameeyo dadka barakacayaasha loo sameeyo si culeyska u dego laakiin aniga waxaan dhiirigelinaynaa waxaan aada u dhiirigelinaynaa ceelashii in la geeyo deegaamada in la geeyo si oo dadka ay unoqdaan deegaankooda unoqdaan lugaha qabto loo yareeyo magaalooyinka iskusoo magaalada kusoo badanay dadkaan u yareyno in tuulooyinka la geeyo orijinka xagga si dadka xagga aad looga qabtiro dhinaca biyaha hataa markaan qorshayaasha aan wadno dhinaca korontada saas we korontada waxaa rabnaa inaan geyno tuulooyinka la geeyaan rabnaa si magaala magaalooyinka culeyska loogu yareeyo meesha looga geeyo dad farigo looga geeyo waxaa noqota biyaha haddii ilaahaymo iyo dhinaca damarka waa qorshe dheer oo wasaaradda wadda wa waa gartay wasiir saalim cali oo ibrow dhinaca kale markii la fiiriyo dad badan ayaa waxay ka dhawaajinayaan in webiyada guraayo ay sabab u tahay in biyo xireen etoobiya ay samaysay ay saameyn ku yeelatay arrintaasi maxay wasaaradda kala socotaa
wasaaradda waa la socotaa in oo mashaariic ay samaysay dowladda etoobiya oo ay ka mid noqdeen mashaariicdaas waxay ka mid noqdeen kuwa dhibaatada u keena biyo xireenada kuwa dhibaatada u keena biyo yarada webiyada laakiin biyo yaridda anaga webiga intaas keliya maa waxaa biyihii oo inta koran waa sheegay webiyadoo iska yidhaahdeen oo culeys mug aan lahayn kasiyar soo gaarta hataa aan xaji karin isla markii ay ay fatahaad ku dhacayaan saas aan u haysta marka tanna waxaa jirto anag waxaa naga dhexeeyay wadamada deriska ah adduunkooda waa jira convention wax la yidhaahdo shar ayaa jira adduunka oo wadan wixii biyo ka dhexeeya ha noqdaan biyahan sanamare ha noqdaan biyaha hoos gudaha u jira ha noqdaan in wadan wadan kale uusan kaga radbi karin inta uu xaq u leeyahay inuu biyahaas ka hela marka ilaa heerkaas islama gaarin laakiin sidoo kale anaga waxaa jira dowladda etoobiya arrintaas madaxweynaha markuu jiray etoobiya jira waa kasoo wada hadleen guddiyaa loo xilsaaray waxaa lagu heshiiyey in loo xilsaaray guddi labada dhex ka dhexeeyo oo arrintan ay fiiriyaan guddigii weli fursad isuma helin inaan fadhiisano marka taas waxa waxay muujinaysaa in dhibaato saase oo hadday jirto in aan meel aan saari karno dowladda etoobiya ay waa dareensan yihin dhibaatan hoogeen karaan marka faaid faa'iidooyinka badan iyo khasaarooyinka wixii ka imaanaya inaan isla aragno oo oo in oo isla xalino ayaa ayaa meesha ka muuqata inaan isla heli doono laakiin mar weli gudiyadii weli fursada isu ay ku wada fadhiistaan weli ma helin anakaan hadda maaragta riixo insaan usoo fadhiis hor fadhiisadeen haddii ilahay waa ugu dambeyntii biyaha maadaama nolosha aadanaha waxa ugu muhiimsan ay yihiin soomaaliyana dad ayba biyo la-aan u dhinteen ama kuwo abaaro ku dhinta ha noqdaan ama kuwo oon u dhintay iyo magaalooyin ay joogaan dhibaato soo gaarto biyo la-aan ka dhalataba ha noqotee hadda wasaaradaada dhibaatooyin fara badan ayaa soomaaliya dhinaca biyaha meelo kala gedisan ka jira saa hadda sheegayno warihii balliyadii badihii raahda webiyadii hadday noqotay ceelashiba marka waxa ugu horeeya waxqabadka aad ku dhaqaaqaysid oo mustaqbalka dhow ah waktina waa waktiga fog midna waa kan dhow kan dhow muxuu yahay kan dhow waxaa waaye borta biyihii anaga ceelal badanaa la qoday biyo badanaa la qoday marka wasaaradda gacanta kuma haynin waxaa dhicayso meel ceelash ina meel la suugeyo qolo kasta markay ceel soo hesho waxay geynaysaa meeshii ugu dhow ma fiirina qorshe qorshe qorshe yaal oo intee daran intee intee meelka hari kulle oo loo sameynaya ma jirin qolakaas meeshay gaarto ayay qodaysa hadda qorshehe waxa waye ceelish hadda oo gacanta lagu hayo imaanayo in lagu qodo meelaha loo baahan yahay in la geeyo taas taas ayaa qorshaha noogu jirta iyo dhaqsiyaa badan inaan diyaar karno ceelasha oo oo oo oo oo meelaha qodnaa oo hadshaqaynaynin ha noqoto oo ceelashii oo dugmay ha noqoto motoorkii saarna halaabay kuwaas inaan diyaartirna kutarjinaa iyo inaan sameyno biyaha biyo dhaaman aan sameyno anagoo kaashinayna maaragtay dowlada saabnaha ka sikow ama community soomaalida maaragtay intii awoodle intii tabar leh ay tuulo tuulo magaalo magaalo ay gacanka geysato waa markii la gurmud jiray waktigeeda waayo jaaridaha ka mid yihiin inay soo gurmudo intaa lana dowladda waxaa inayna gaarsi in lana gaarsi qorshayaashan haddii ilaahayno aan ku talajirno tanwiinka soo socda muddo dhow haddii ilaahayno waxaan kulli hadday noo hirgalaan culayskii dhinac biyo ilanaysa laakiin intaas in lana gaarsiiyo maarata gacanlasi xukuma gacanlasi aan lagu fiirsan lasoo wada gurmudo is abaabulo jaaridaha is abaabulaan markas biyo dhaaman la galo saasa noo sheegay insha allah